magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta laga daafuray mashruuc waxbarasho ay ka faa'iidaysanayaan ilaa iyo saddex kun oo gabdhood kulanka daafurka ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qaybgalay aqoon-yahano wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mashruucan waxbarasho ayaa ka faa'iidaysanaya ilaa iyo saddex kun oo gabdhood waxayna ka qayb qaadanaysaa sare u qaadista tayeenta adeegyada waxbarasho ee gabdhaha agaasimaha agaasinka waxbarashada gobolka banaadir maxamed yuusuf nuur iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ayaa waxay soo dhaweeyeen in ay waxbarasho fri ay helaan saddex kun oo gabdhooda maanta waxay noo tahay maalin farxada inaan iskugu nimaano daafuurkii gabdhihii aan wax la barahayay oo aan jaaniska u helin ama aan awoodda u helin inay tagaan ama ay aadaan waxbarasho sare oo awooddooda ay ku ekeed ama awooddii familigooda ay ku eed ama dhaqaal ahaan ha noqoto ama sababkal ha noqoto ka haray inay aadaan waxbarasho sare taas waxay marka ay janes ay siinaysaa in barnaamijkan uu noqdo barnaamij siin doona gabdhahaas inay helaan waxbarasho sare in laga dahfuro magaalada muqdisho wasaaradda ummadda soomaaliyeed oo ah wasaaradda waxbarashada tacliinta sare wasaaradda waxbarashada waa wasaaradda ummadda soomaaliyeed qof walba oo muwaadin soomaali ah qeyb uu ka yahay wasaaradda waxbarashada wuxuu qeyb kaga yahay waxay tahay allah subxaana wa tacaala markuu koonkan uu keeno wuxuu u baahan yahay wasaaradda to tacliintiisa asaasiga ah iyo midda sareba kor u qaado dhammaanteen waxaad nahay wasaaradda waxbarashada madaxweyne kasoo bilaaw ilaa cunuga xalay u malay inta wasaaradda waxbarashada dadka soomaaliyeed dhammaantood ay wadyihiin ugu dambeyn waxaa isna goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir wuxuuna ugu baaqay gabdhaha inay ka faa'iidaystaan fursadda waxbarasho ee la siiyey marka xilka hadda wuxuu ku soo wareegay gabdhuhu ku soo wareegay haddii ay awal dhihi jireen fursado ma jiraan fursado aada iyo aada u badan ayaa jira waxbarashada waa lacag la-aan lacag lagaama rabo jaamacadihii baa kuu diyaariyey goobtii waxbarashada kharashkii waxbarashada laguu diyaariyey adiga waxaa lagaa rabaa inaad waxbarataa lagaa rabaa intaa waxaa u dheer weliba ama qalabkay wax ku baran lahaayeen ha noqdeeno ama baaburaacoodii dhiirigelintooda ha noqdeeno taana inay kharash u heli doonaan